Tuulada Buul Feermo oo ku taalla duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wajaheysa duruufo nololeed oo adag sida ay sheegeen dadka deegaanka. Bulshada ku dhaqan tuulada oo tiradooda lagu qiyaaso boqolaal qoys ayaa ka cabanaya baahi weyn oo dhanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada. Dadka deegaanka ayaa sheegay in aysan jirin xarun caafimaad oo u adeegta bulshada, taasoo keentay in bukaanada u safraan masaafado dhaadheer si ay u helaan daaweyn. Dadka qaar waxay tilmaameen in xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka ay keeneen dhimasho sababo la xiriira gaabiska iyo maqnaanshiyaha adeegyada caafimaadka. Dadka deegaanka Buul Feermo oo u waramay raadiyo Isnaaya ayaa waxay ugu baaqeen Dowladda Federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, hay'adaha samafalka iyo bulshada caalamka in si degdeg ah loo gacansiiyo si loo xaqiijiyo baahidooda caafimaad iyo waxbarasho.
inkastoo lacagtiin ay fatahaadka ugu shabeelle ay uga jirtay shabeellada dhexdeeda marka lacagtiin wax dalaal oo hadda maamulka oo oo nala soo gaaro ma laha meesha dhibaatana waa ka jirtaa fatahaadda ugu shabeelle beeraha horta dhowr maray saameeyeen maamulkana horta sanadii ugu dambeeyey waxa waaye dagaal oo hadda meesha ku sabeeyey markas magar marka wax caafimaad oo meeshan oo ka shaqeeya ma jirto laakiin dukaamin way ku yaalaan laakiin meel caafimaad caafimaad ay ka shaqeyn
caafimaad ma weyn aw hadda shabeelle magaalada jowhar le waa maayaane inkastoo fatahaadna wigi shabeelle oo oo deegaanka uu soo galay ee xaafadda afarteeda xaafadood ee biyaha wigi shabeelle oo gooyey sababtaas ay kulmin ay ka shaqayn jireen laakiin meesha caafimaad kuma yaalaba xanuun wey laakiin waxa waaye magaalada jowhar haddii xilli roobeedka qofkii caafimaad daro oo waxa waaye oo xilin roobka biyaha iyo iyo deeqada ee baabuur uu mari karin meesha dhibaatana ka jirtaa ma garan adacadin way marka meesha adiga maamulka waxa waaye maogla adiga inuu cadda ku gaarta isla rabo aniga meeshan wax oo daawo iyo ma laha dhibkaasna wuu jiraa marka waxa waaye maamulka
idinka khayli dhaan ma sameysaan si xarun caafimaad halkaas loogu hirgeliyo
xasna waasan eermaa adiga eermada kalix hataa mahe meesha degmada eerma hataa kalix mahe xaafadodan dhowr xaafadood baa eerdhaanka yeerays ma garan wax maamul oo hadda oo oo daawo iyo la soo gaaraya malaha dadka caafimaad daro hataa waad ka jirtaa ma garan baahida ugu weyn ay deegaanka ka jirtaa waxa marka
waxaan ka rabaa dadka dee oo caafimaad la keen maarat dadka oo kala roor dadka oo kala roorayaanbe waxaa leeyahay daawaha la keeniyeysan waaye waa kala rooraya ma garan laakiin haddii oo magaalada jowhar haddii daawo aysan imaahaynin oo gobolka maamulka oo daawo oola keenin dadkuuruuf oo keenin waaska dhibaata moogta adiga xalimow marka baasha waxay ku fiican tahay daawa inaa lasoo carartay ku fiican tahay suulu nimanka oo ayla geeyo walahi dadka daawo marabna wax kudhaaya male waa lasoo kala hordaabo laakiin haddii meesha daawo ah la keenaynin waa iska dhibaato doorna waxa waaye daaba kama dhow waxa waaye iyo dhalaan dhabaan ku jiro mogta roobaa iska dii karo dhib waa dhib waa aad iyo aad xarun caafimaad ah war hal farmashiyo hataa kuma yaala adeeg wax kale iska dhaafay hal farmashiyo waxaa waxaa la gadaa daabo oo oo dhacday oo dukaanya ayan oo dhacday ayaal oo dhacay oo xilligii hore waayi waayi ahaay aa iska yaalo kaniinigaas hadaa cabsana waxa waaye wax jiro maaho waa wax jiro maaho marka xaliimay marka waxaan leeyahay maamulka dhibkaas inuu kasoo hadlaa rabaa ani marka kaniini oo adiga oo ugu yaraan afar sano yaaleen aa waxaan leeyahay kaniini gabo kaniini gabo aliyo saar lama mar wax jira maayo inuu caafimaadayo waxaan rabaa mago inaa waxbarasho nool keeno farmashiyaal oo iskoolka waxaan rabaa aqoonta waayo aftiin waayo waxaan garanaa ilmaa dugsiya sandhaan maasi qur-aan barayno inay soomaali hadda kasii bartaan oo aqoon kale aqoon karti yeeshaan rabno waxbarashaan ka jirta insha allah naisu daawo walaashay macan ilaahina nagu soo qaadiyo kuna khayr allah siiyo ومعمولكم لقد بدنا نقدر يسرنا إذا عدتنا يسرنا أذنا وكان خطاك غشاء tuulada Buul Feermo waxay ka mid tahay tuulooyin badan oo Soomaaliyeed oo ay u siman yihiin baahida adeegyo bulsho ee aasaasiga ah